ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa axmed qorane waa nin dhalinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi suudaan oo soo xiray leen iyo dhalinyarada lag lagu tahriibinayo haddana waa ajensiga ufadhiya meesha la yihahda boosaaso magafe in badan baa ciidanka boliisku ku raajoogay nasiib wanaag labadii bisha ciidamada booliiska ciidamada ammaanka puntland oo howlgal kaga jira magaalada boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka baan waxaan ku guulaysanay oo ciidamadu ku guulaysteen in gacanta lagu soo dhigo axmed qorane oo ah tahriibiyaha dhalinyarada ka tahriibiya boosaaso kadib dhalinyarada waxay maraan meesha la yidhaahdo yaman yaman baa bay kasii gudbaan waxay tagaan meesha la yidhahdo suudaan suudaan bay kasii gudbaan waxay tagaan meesha la yidhaahdo libiya sidaas weeye axmed ninka la yidhaahdo qorane waxaanu xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhalinyarada calaa qof uu ka bixiyo laba boqol oo dollar boosaasa gudaheeda isla markaana sidaa dhalinyarada lagu tahriibiyo waan gartay marka hore axmed qorane waa soomaali suudaan idinka soo noqday masaas arrintu axmed qorane waa nin dhalinyaro ah oo soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqaysta waan gartay qaabka u shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah waa gartay labada boqol ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka
wuxuu isaga baa wuxuu sidaan xogta ku hayno wuxuu siinayaa wuxuu samaystay dullaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhalinyarada wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dullaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu ku kaga iibsanayaa laba boqol oo dollar waan gartay marka isaga mooye cid kale ma qabateen niman kale oo dhalinyaro ah oo hadda la xidhan way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay laakiin kollay dhalinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna kamida ma ahayn laakiin kollay haddii marba ninkii dambilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogaan waxay la tahay laftigooda kollay baaris baa la marinaya bilahayn waan gartay waxaa la yidhi waa shabakad isku xidhan oo soomaaliya oo dhan iyo meelo soomaaliya ka baxsan baa maaragtay iswada haysata muqdisho ka soo bilow dhinaca bariga tag dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka soomaalida ee maaragtay etoobiya ku yaalla ma jiraa xidhiidh idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareeraysan hadday tahay dhinaca somalilan hadday tahay dhinaca koonfurta soomaaliya oo axmed qornay maadaamaad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale sidaad la socotoba ciidanka booliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexeeya ciidanka booliiska meel kastay joogaan ama gobol ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama ha noqoto meesha la yihahdo koonfurta soomaaliya intaba kolley booliiska wada shaxayn baa ka dhexayso booliisku wax allaale iyo wixii ku ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga ligi ku ah way iska kaashadaan marka insha allahu taana way iska kaashanaynaa si wada jir aan uga wada howlgelayna abdilaahi waan gartay mawduuc kaas ka duwan haddaan wax kaa weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxaa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen arrintaa maxaa ka jira kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dha shaqadii ka dhacday meesha la af urur baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuhun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa marka kadib wixii kolley baaristu kasoo baxda unba lagula tacaala